muujintii cutubka laba iyo labaatanaad
markaasay malaa'igtii i tustay webi ah biyaha nolosha oo uu dhalaalayaa sidii madaarad oo kale oo ka soo baxaya carshigii ilaah iyo wanka iyo jidhkii magaalada dhexdiisa webiga dhankiisan iyo dhankiisaasba waxaa ku yiil geedkii nolosha oo dhalaya laba-iyo toban cayn oo midho ah oo midhihiisana dhalaya bil kasta oo geedka caleemihiisuna waxay quruumaha u haayeen ogsiin oo mar dambena naclad ma jiri doonto oo waxaa halkaas ku jiri doona ilaah iyo wanka carshigooda oo addoommihiisuna way u adeegi doonaan oo wejigiisay arki doonaan oo magaciisuna wuxuu ugu ooli doonaa wejigooda oo mar dambe habeen ma jiri doono oo iyana uma baahnaan doonaan laambad iftiinkeed iyo iftiinka qorraxda toona waayo waxaa iyaga iftiimin doona rabbiga ilaaha ah oo iyana waxay talin doonaan weligood iyo weligood oo markaasay malaa'igtii waxay igu tidhi erayadanu waa aamin iyo run oo rabbiga ah ilaaha ruuxyada nebiyada ayaa malaa'igtiisii u soo diray inuu addoommadiisa tuso waxyaalaha waajibka ah inay dhowaan dhacaan
oo bal eeg annugu dhaqsaan u imanayaa haddaba waxaa barakaysan kii xajiya erayada wax sii sheegidda oo kitaabkan lagu qoray anigoo yooxaana ah waxaan ahay kii maqlay oo arkay waxyaalahan oo markii aan maqlay oo aan arkay ayaa ka hor dhacay cagihii malaa'igtii i tustay waxyaalahan si aan u caabudo oo haddana waxay igu tidhi iska jir oo saas ha yeelin waayo anigu waxaan addoon la ahay adiga iyo nebiyada walaalaha ah iyo kuwa xajiya erayada kitaabkan haddaba ilaah caabud oo haddana waxay igu tidhi jaabad ha ku xidhin erayada wax sii sheegidda oo kitaabkan lagu qoray waayo wakhtigii waa dhow yahay oo kii xaqdaranu xaqdarraha sii sameeyo oo kii nijaas ahna nijaas ha laga sii dhigo kii xaq ahna xaqnimo ha sii sameeyo kii quduus ahna quduus ha laga sii dhigo oo bal eeg anigu dhaqsaan u imanayaa oo abaalgudkaygiina waan wataa si aan nin walba ugu abaalgudo sida shuqulkiisu yahay anigu waxaan ahay alfa iyo omeega kan ugu horeeya iyo kan ugu dambeeya bilowga iyo dhammaadka haddaba waxaa barakaysan kuwa khamiisyadooda maydha siday amar ugu lahaadaan inay u yimaadaan geedka nolosha oo ay magaalada irdaha ka soo galaan haddaba dibadda waxaa joogay eeyihii iyo saaxiriintii iyo kuwa sinaysta iyo gacankuudhigilayaashii iyo kuwa sanamyada caabuda iyo ku kasta oo been jecel ama sheega oo anigoo ciise ah ayaa malaa'igtaydii u soo diray inay waxyaalahan idinku markhaati furto kiniisadaha aawadood anigu waxaan ahay xididkii iyo farcankii daa'uud iyo xidigta waa beri oo dhalaalaysa
ruuxa iyo aroosaduba waxay yidhaahdaan kaalay oo kii maqlaana ha yidhaahdo kaalay oo kii hadaadsanuna ha yimaado oo kii doonayaaba biyaha nolosha rajin ahaan ha u qaato oo anigu waxaan ku idhaahdaa nin kasta oo maqle erayadii wax sii sheegidda ee kitaabkan lagu qoray haddii nin wax ku daro iyaga ilaah wuxuu isagu ku dari doonaa bilaayooyinka kitaabkan ku qoran oo haddii nin wax ka qaado erayadii kitaabkan wax sii sheegiddan isna ilaah baa qaybtiisa ka qaadi doona geedka nolosha iyo magaalada quduuska ah ee iyo waxyaalaha kitaabkan ku qoran haddaba kan waxyaalahan ka markhaati furaya wuxuu leeyahay haa anigu dhaqsaan u imanayaa aamiin rabbi ciiseow kaalay nimcada rabbi ciise ha la jirto quduusiinta oo dhan aamiin